asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo iga dhegaysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegaysanaysaan halka iga dhegaysanaysaan ama iga daawanaysaan waa Soomaaliya Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado in meel kastoo ay iga dhegaysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegaysanaysaanba waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furug soo dhawaada khaasatan bahdeeda YouTube-ka waxaan leeyahay soo dhawaada in asxaabteyda iga dhegeysanaysa podcastiga ee fariimahan iisoo gudbisa aad ayaa inkaga mahad celinaya sida quruxda badan ee fariimaha ad iila wadaagtaan haddii aan usoo laabto mowduucayga ama n tobigayga wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay idmo in dadka la dhaho danaystayaasha dadka danaystayaasha ah habdhaqankooda iyo sida aad loo macaamili lahayd mowduucayga kaas ayuu noqonaya soo dhawow ayaan ku leeyahay haddii aa igu cusub tahay n Somali Happy Family Podcast waxaa ka dhegeysan kartaa Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor Podcast, kulli waa ka dhegeysan kartaa waxaan ku leeyahay gacmo furan kusoo dhawow mar labaad. Barnaamijka waxaa ila socodsiinaya anigu waa Saaro Xuseen. Haddii aan mowduucayga guda galo, haddii Ilaahay idmo, een, dadka la dhaho danaystayaasha ama selfish people dadka la dhaho iyo habdhaqankooda iyo sida aa loo- oo la macaamili lahayd kaas ayuu mowduuca ku saabsan yahay. een, dadka danaystayaasha ah een, habdhaqankooda iyo dabeecadahooda ayaan marka hore dul marayaa dadka danaystayaasha sidoodaba waxay noqon karaan dad kugu dhow iyo dadkaa fog dad kugu dhow sida qaraabadaada ilmahaada een, asxaabta een, calashaan een, lamaanahaada walaalaha way noqon karaan dadkaa fog oo asxaabtiina way noqon karaan marka een, labo qaaboodba waad oola waad oola macaamili kartaa laakiin tan ugu adag ayaa waxay tahay dadka kugu dhow een, dadka aad tihiin nolol wadaagga sida een, familkaada walaalaha ilmahaada lamaanahaada oo kale dadkaas way noqon karaan danaystayaal een, sababtoo ah een, haddii aan kala qaado hadda dadka qaar waxay isweydiinaan sidee ilmahaada danaystayaal ku noqon karaan ilmahaada adiga aad dhashay ama walaalaha ilaah subxaana watacaala isku dabeecad kama dhiginbo qof walba ilaah subxaana watacaala dabeecad iyo kaaragtar ayuu siiyey dabeecaddan danaystayaasha ah waa nooc xaasidnimada ka mida waa nooc qanaacada dadka qanaacada ay ku yartahay waaye in haddii si kale aan u dhigo marka een, way noqon karaan marka dad kugu dhow oo close ah ama familkaada ha noqdeen ama ilmahaada ama lamaanahaada way noqon karaan dad kaa fogna way noqon karaan labadaba way noqon karaan marka haddii aan kala qaado marka dadka kaa fog waxaadba u yeeli kartaa xad laakiin dadka kugu dhow sida lamaanahaada ama dadka qaraabadaada ehelkaada sidee oo la macaamileysaa marka kaas ayuu mowduucayga noqon doona haddii ilaaha idmo dadka danaystayaasha ah haddii aan ku hormaro maxay rabaan maxayse yihiin dadka danaystayaasha ah waxa waaye ama habdhaqankooda waxa waaye dadka dantooda ka hormariyo danta dadka kale dantooda mar walba ayaa waxay u tahay lambar one mar kasta dantooda la wadaan dantooda hadday meesha iska waayaan kuma yaqaanaan ehel matiin aqrib matiin waxay kaa rabeen hadday kaa waayaan bas kuma yaqaanaan een danaystayaal waay een d- macnaha damacooda ama habdhaqankooda ayaaba wuxuu yahaybo rabitaankooda inay hirgeliyaan baahidoodana inay hirgeliyaan hadafkoodana inay kaa helaan intaas waa ayaga dantooda bas eh intaas hadday kaa waayaan isma taqaaniin waxayna kugu samayn karaan wax kastoo ayaga dantooda ay ku gaari karaan way kugu samayn karaan taas waa inaa ogaate marka habdhaqankooda dhan saas waa sidee marka oola macaamilaynaa haddii aan usoo gudbo sida aad oola macaamilayso waan kala qaaday mid waa dadka kaa fog oo asxaabtaade habdhaqan gooni ayay leeyihiin ama waa iska goyn kartaa ama xad baad iskaga yeeli kartaa laakiin sideed oola dhaqmaysa dadka kuugu dhow dadka kuugu dhow sidaa oola dhaqmaysa ayaa waxay tahay inaad kow dhistid kalsoonida naftaada kalsoonida naftaada waa inaad boqolkiiba boqol dhistid waa inaad baratid kalsoonida naftaada intay la eg tahay waa inaad baratid midda labaad ayaa waxay tahay waa inaad baratid habdhaqankooda siday wax u falceliyaan marka ay wax rabitaankooda marka ay waayaan ama dantooda markay waayaan siday u falceliyaan habdhaqankooda waa inaad baratid waxaa dhici karta caafimaad ahaan inay isbedelaan caafimaadkooda xitaa waa inaad ogaatid sababtoo ah qofkan danaystaha mar buu noqon karaa qof fiican wuu isbedeli karaa uu ka- macnaha uu kasoo noqon karaa dabeecaddaas wuu iska bedeli karaa wuu xanuunsan karaa sababtoo ah xanuun ayaa inta badan waxaa ku dhex jiro dabeecadda alaashaan en dabeecaddan oo danaystaha inta badan neersistiga ayaa lala xiriiriyaa neersistigana had waxaa lasii xiriir xaaskinimadii marka waxaa dhici karta qofkan hadday xaasnimadii ku badato en dabeecaddaas en maxaa la dhahayay ii sheeg ah, danaystahana ay kusii badato inuu maskaxiyan u xanuunsadaaba dhici karta oo maskaxiyan masayr galo maskaxiyan oo u xanuunsado taas marka waa inaa ogaata mar walba dabeecadihiisa falcelintiisa waa inaad barati siduu uu u falceliyo reactionkiisa markasta waa inaad la socoto taas waa inaad barati muhiim waa tan kale ayaa waxay tahay waa inaadna aadna qaadanin oo shaqsiyan aadna u qaadan wax kasta oo asaga uu warkuu wixiisa dantiisa kaa waayo dhibaatooyin ayuu kuu samayn karaa dhibaatooyinka waxaa ka mid ah meelahaad ka jilicsan tahay oo dhan wuu kaa maagi karaa wuu ku dulmin karaa si dadban iyo si toosa wuu kuu dulmin karaa marka waa inaadna u hoggaansamin ama aadna ka aqbalin een, dulmigiisa waa inaadna ka aqbalin marmarka qaar uu kaa maro dhanka aad ka jilicsan tahay oo kale waxaa laga yaabaa naftaada inaa eedeyso tiraahdid sababtaadaa iska laha ha eedeyn naftaada naftaada ha ku eedeyn sababtoo ah asagaaba danihiisii shaqadiisa dhan baa waxay tahay dantiisa hadduu waayo wax kasta inuu kugu sameeyo asaga shaqadiisaaba taas danaysta sababtoo danaysta markuu dantiisa helo qof fiican ayaad u tahay wuu ku ammaanayaa waad la weyn tahay hadduu kaa waayana waxaa ta qof xun shaqadiisa dhanaaba saasa sababtoo ah hadafkiisa waxaa waaye asaga dantiisa bas inuu helo farxaddiisu inuu weyn taada marka shaqo kuma lahan taasna waa inaad ka digtoonaatid ta kale ayaa waxay tahay oo kusoo gabagabaynayo inaad xad iyo shid waa inaad xad cad oo adiga aad og tahay ood garanaysid garanaysa ama waxaa la dhaho xuduud waa inaad u yeeshid alashaan qofka uu kaaga soo gudbin xadkiisa waa inuu dhaafi karin ilaahu mu cunugaada ahaado ilaahow mu lamaanahaada ahaado waa inaad xad iskaga yeeshid uuna ka- uuna ka soo gudbi karin xadkaas inuu ku ekaado waay waa sidii keliya ood qofkaas oola dha- macaamili karto waa inaad xad u samaysid marka barnaamijkayga waxaan kusoo gabagabaynayaa aanu ku dheeraanini ha noqonin qofka danaystaha sababtoo ah danaystaha laba cilad ayuu leeyahay laba xanuunna waaye haddaad danaysan tahay kow macaariftaada ayaa yaraanayso bulshada macaariftaad ku lahaanayso way yaraanaysaa midda labaadna waxaa waaye qanaacadaada ayaa yaraanayso oo qof qanaaca leh ma noqonaysid sababtoo qof iimaan lehba ma bitiidbo sababtoo qofka iimaanka iyo qanaacada leh waa qofka wixii ilaahay siiyo ku kalsoonaado dadkana wax u ogol waxna adiga qaado dadkana wax u ogolow moore aad dadka waxba u ogoleen waxaa tahay xaasid xaasid mar haddaa noqotidna waxaa tahay qof qanaacada ku yartay qanaacada hadday kugu yaraatana deed waxaa noqonaysaabo maalinba tartiibsaa u socotid xadka ayaa ka baxaysaa marka labadaasan kaaga digaya inaadna samaynin aadna noqonin qof danaystee marka barnaamijka waxaa kusoo gabagabaynaa waa ku dheeraaday waa inaad baratid habdhaqanka loola macaamilo sida loola macaamilo qofka danaystaha qofka danaystaha inta badan dadka uu dhaawaco ama waxyeeleeyana waxaa ka mid ah dadka daacadda ah dadka dadka kale tacaawiyo dadka dadka kale danahooda ka hormariyo een bilmatal oo kale dadka daacadda waxay jecel yihiin dadka kale inay kaalmeeyaan ama caawiyaan een dadkaasu ka hor istaagaya sababtoo ah danaystaha wuu ku damage garayn karaa meelahaad ka jilicsanto marka uu kaa soo galo oo kale toole marka dambe heer waxaa istaagaya qofba ha caawin qofba waxba ha u tirin qofba ha aaminin qofba waxba ha u samaynin waxaasoo dhan a imaanayso marka dadka inta badan uu ka faa'iideysto ama dadka uu jaaniska ku helo waa dadka daacadda waa dadka farxaamiinta waa dadka dadka caawiyo marka barnaamijka intaasoo kusoo gabagabina waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu